xaafadda faanole waxay ka mid tahay xaafadaha lafdhabartu ah gudaha magaalada kismaayo maadaama xaafadda ay ku taalla bartamaha magaalada waxaa dhex maraya qaar ka mid a waddooyinka mashruuca nagaad oo dhowr weji leh haddaba guddoomiyaha xaafadda faanole ahna agaasimaha waaxda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda hoose ee degmada kismaayo mudane cabdifataax aadan cabdulaahi ayaa waxa uu ka warbixiyey habsami u socodka shaqada laga hayo waddada koowaad ee dhex maraysa xaafadda faanole iyo meelaha kala duwan ee waddadaasi ay soo martay hadda waxaan ku sugannahay waddadan cusub ee la dhisayo magaalada kismaayo ee wadaan wol banku bosishonkan hadda aan taagannahay waa xaaji jaamac xaafadda faanoole waddadani waa waddada ugu dheer waddooyinkii marshuucu uu qabtay nagaad waddadani waxay ka soo bilaabanaysaa caymiska waxay soo maraysaa isgoyska sinay waxay soo maraysaa godka biyaha meeshii la dhahayey suqyaasiin bay soo maraysaa warshadda halkan laamigan kale ee dekadda aaday warshadda mara ay ka soo fuulaysaa halkan xaaji jaamac bay aan taagannahay waa xaaji jaamac vf madow way maraysaa calanley bay halkaa ka dhex baxaysaa waxay maraysaa taallada nabadda meesha loo bixiyey hadda ee taallada laga dhisay laamiga cusub waxay ku daraysaa iskuulka iftin bay kaga daraysaa laamiga waddooyinka ugu dhaadheer ee ugu quruxda badan ee marshuucan lagaga guulaystay bay maaragtay tilmaamaysaa waxayna u socotaa si hamsami leh oo nabad leh oo bilaa korrubshona oo maasha allah boqolkiiba boqol la dhihi karo marshuucan waxaa wadda dowladda hoose waxayna u waddaa sidii loogu talagalay maasha allah marshuucan waxaan rajaynaynaa insha allah inuu si fiican noogu dhammaado oo maaragtay sidii loogu talagalay ah waddadanama waa waddooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay haddii la dhaho dherer iyo haddii la dhaho ballacba marka waxaan rajaynaynaa inay bilic ahaan iyo qurux ahaan wax weyna iska beddelaan markay waddadan ay dhammaato magaalada kismaayo